khatartan oo muuqata waxaa maadaama dadkii horta aad ay u dhibaataysan yihiin wadanka marka laga hadla qaar ahaan qeybaha caruurta oo kaleeto nafaqa darada oo kale aad ay u badan tahay toban cudur haddaa aragtid shan ama afar ayaa waxay noqonayaan nafaqa daro daran cudur ula socdo oo in la seexiyo u baahan shubanka asna ka mid waxyaabaha oo maadaama xilliga isbedelkii iyo roobabkii iyo waxaas ay yihiin asna waa khatar kale markay cuduradaas bataan marka waxaa badanaya booyashanka noo imaanaya waxaa laga yaabaa marka wixii annaga aan awoodi karnay inay nagu yaraadaan oo awoodeenna marka waxaan dareemaynaa dadkii oo badanayo iyo annagii oo aan waxba haynin marka taas waxay u muuqataa inay tahay khatar ama inay jirto maxay ahayd soo kala fogaan dadka isbitaalka ay kusoo hiranayeen ay imaanayeen iyo waxyaabaha aan hayno oo aan u qaban karno oo tafsiilaadka ah inay aad isugu dhoweyn oo ay kala fog yihiin goormeeda ku bilaabatay inaad calaamadaha khatarta dareemaysaan oo aadan dadkaydin imaanaya aadan qaabili karaynin dadka aad ay usoo badanayaan marba maalinba maalinta ka dambaysa waa la dareemayaa waxaan dhahna waana waxhaysasho la'aanta magaalada waxyaabaha ka furan waxay u badan yihiin laba qaybood qayb waa private oo dadka lacagta heestaa wax loogu qabta ayaga naftirkoodana markay lacagta iyo waxay kasoo qaadanayan kasoo qaataan maadaama aysan meelay seexiyaan iyo la socoshada iyo wixii samayn karin isbitaalka unbuu qofka usoo dhacayaa qaybna waa qaybahan oo la dhaho maxay ahayd health centerska ayagana xaday leeyihiin wixii xadkaas ka baxsan ayagana ambalaas ay kugu soo qaadan isbitaalkay keenayaan marka intaasoo dhan waxay noqonaysaa khataraha ugu badan oo aan dareemi karno oo ah in isbitaal loo helo caawimaad si uu dadkaas ugu shaqeeyo yaa taageera isbitaalka hadda hadda isbitaalka wax taageer hadda oo toosa oo qaybaha hadda aan soo sheegay qayb marka laga reebo qaybtaas haweenka inta kale wax taageero toosa haysto oo ku filan dadkii iyo wixii loo baahnaa qaabili kara ma jiraan gaar ahaanba ani ah ugu darnaadaan qaybta caruurta waxaad ii sheegtay in nafaqa daradu ay badan tahay shubankuna aad u dareemayseen saacadihii lasoo dhaafay maxaa sababay degdegan hadda xaaladda taagan waxaa sababa dadka aan dhaqaale haysanin dadkan waa dad soo barakacay magaalada muqdisho daafeeday ku barakacsan yihiin markaa tagtid meelaha lagu barakaco waxaa dareemaya dhibaatada isbitaalka taalla mid boqolaabkeeda inay taalo waa dadaan waxba haysan waa dadaan maxay ahayd waxay ku tiirsan yihiin jirin marka cudurradu way badanayan haddii dadka dhaqaalahooda fiicnaado haddii dadka nadaafadooda iyo waxqabadkooda fiicnaan lahaa waa dadaan biyo haysan nadaafad haysan cudur kasta oo ku dhici karo marka iyo dadkeena xataa wacyigelinteenu iska hooseyso waxyaabaha kaloo aad hadda loo keeno waxaa kamid a cudurrada layska tallaa ayagana waa badan yihiin sababtana waxba dadkan talaalkii ogoleen ayagana sifo dhankooda ay ka yihiin maxay ahayd oo dhibaato kale marka waxyaabo badan oo isbiirsada dartood isbitaalkan culeyskay ku tahay dadweynaha soomaaliyeedna culeyskay ku tahay tirada kororkaad ii sheegayda markaad u fiiriso maalmihii lasoo dhaafay xisaabtan boqolleyda la yidhaahdo maxaad inteebay sare u kacu jira dadka markasta dadka horta way kordhayaan waxaa laga yaabaa boqolkii toban labaatan inuu ku darsamayso gaar ahaan qaybtan oo naafaqa darada iyo markaan aragno iyo shubanka iyo shubanka weynka ka horreeyay lixdan oo ahaa kan hadda toddobaatan iyo xoogaahu noqday xalay oo keliya shalay ani markaan baxaayay waxaa joogan hal ama laba keys saaka markaan midna labaatanaa joogta marka taas waxaa dareemi karnaa inuu koror jiro marna wuu badanaa waana barakacyaasha waxay u badan yihiin barakacyaasha shubanka ku imaanaya kuwa nafaqa darada barakacyaasha u badan iyo gobolada goboladina maadaama aysan jirin wax caafimaad ah goboladina waa laga keenaya gobola dheerdheera weli marmar laga imaada aad u fogfog gobol aan nalooga imaanin oo soomaaliya hadda aan jiifin male labada shabeelle baybakool waxaa laga imaadaa gobolada dhexe kismaayo meel aana looga keenin ilmo malaha yaa marka hore daawada idin siin jiray oo idinka caawin jirta horta anaga caawimaad toosa oo aad u badan waxay noogu dambeysay labada kun saddex iyo tobanki labada kun saddex iyo tobanka waxaa joogta hay-ad jarmala oo qaybta caruurta oo dhan kobargaray jirta daawadooda maxay ta shaqaalaha lacag siin jirta dhismo ku samaysa isbitaalka qaybta oo shubanka iyo qaybta oo o b d ga iyo m c h kana waxaa haysatay hay-ad la dhaho maxay ta b h f oo suudaan ah marka labadawaqti dheer baa u dhexeeya labada kun saddex tobankila hadda iyo isbitaal gacanta ku hayntaas marka waxyaabaha ugu badan oon isticmaali jirin waxaa kamid ah jarmalka oo kale markay tegayeen waxay nooga tageen dawo aad u fiican oo ilaa iyo sanad aan isticmaalaynin anagana dawadii dadka unbaan u heynin ilaa iyo sanadkaas waa isticmaalaynin waxaa kaloo nacaawin jiray unisef oo aan maxayd qaybaha oo tallaalka iyo b c a aan lalahayn oo ayadana wax noo keeni jirtay iyo qaybta oo nafaqa darada naga caawin jirtay oo ayagana oo dhammaaday heshiis waxaa kaloo nafaqa darada waxayna sii jireen caanaha ilmaha la siiyo iyo balaamineedka iyo way joogsadeen marka hada waxaa hadana dib usoo cusboonaysiyey wasaaradda oo maxay ahato iyadoo anagu aan agreement lahayn ayay wasaaraddu waxay saxiixdaa kadibna waxaana la siiyaa wax nafaqada bas oo aan dawo la soconin marka dawo lama socoto maadaama cunug anagna loo keenaya nafaqadaro keliya ma qabo nafaqadaro iyo wuxuu isku haystaa cudur iyo dawo la-aan marka dawo u baahan yahay. waxa ugu muhiimsan waa inaad nafaqadina saxdid dawaysidna oo cudurka nafaqadarada keena aad ka dawaysid marka sidaas ayaa hadda waxaan dhibaatada ugu badan oo naga haysata kamid ah maadaama waxyaabahaas dhan ay istaageen WHO kale ayaga waxay naga caawin jirtay maxay tahay shubanka ilaa ay hadda sanadahan dambe ayadana koleera kidka waa ku yaryahay waxa ay keenta ma aragtay kuma jiraan taas ayaa daawada ii sheegaysaa laakiin shaqaalaha iyo isbitaalka mushaaraadkiisa yaa- yaa maareeya taas waxba lama maareebo dadka ka shaqeeya volunteer waa wax mushaar ay qaataan ma jirto volunteer dadkaas u adeegaanahay annaga dhan annaga dhan volunteer aan ku shaqaynaa ilaa ay mise bilood ilaa iyo intaan kuu sheegay waxaa u dambeysaan ay maaj lacag mushaahar oo la siiyo shaqaalaha waxaa u dambeysa maaj 2013